kana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa toddobaadkan marti ku ah brofesor iyo fanaan abwaan maxamed cumar dalxa cashe ibraahim caashicuud ayaa inoo haysa waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'idaysto maadaama aad tahay nin waayo araga wax badan og mar siyaasi aad tahay mar fanaan aad tahay mar brofesor aad tahay marka waxaan rabaa inaan kaaga faa'idaysto fursaddan qaybahaasoo dhan hobolladii waa beri inkastoo aadan si toosa uga tirsanayn laakiin aad ahayd fanaan heese ku leh heesihii soomaaliya ama soomaalidii la qaaday ma jiraa jacayl adiga aad ka warqabto kaaga dib aan u dhiganaya kaaga iigu kaadi jacayl adiga aad ka warqabto oo la dhihi karo wuxuu u baahnaa in maanse laga tiriyo qisooyinkiisa ama dhex maray tusaale oo kale hobolladii waa beri oo kale oo dadkii fanka soomaalida soo maray ama heese aad og tahay in qisooyin dhaba laga sameeyey
absolutely waxa waaye aniga haddaan wax qori lahaa oo aan meeshaasi abaari lahaa waxaan isleeyahay jacaylkii ahna cali cidaal iyo maryam mursal oo runtii mid taariikhi ah meelo fara badan ee asaga ee markasta eego wixii markaasi taagnaa iyo marxaladii la joogay qeyb mugle oo ka qaatay oo dhaqan iyo maaragtay ewax badan ee soomaalidu oo iyada isku hayb soocdo oo marka maryan oo gabar qurux badan cize iyo sharaf bulshada soomaaliyeed fanaanad ahaan ka sokow familka xataa iyada maanta ee kulli iyada dadkeedii ahaa waxay ahaayeen dad dawladda ka dhex muuqday aqoon iyo sharaf meelaha ee laga soo minguurin karo oo ummadda soomaaliyeedna lasoo bandhigi karo ayay tusaale marka ahna cali cigaal iyo kunciil iyo wiilasheedii iyo xataa waxay ubixisaan umaynaya labadii wiil ay isu dhaleen ma garatay marka heesahaasi waa iyo kaynadiid marka jacayl iyo iswato ayaa waxay ahayd la dagaalan dhaqan qadiimi oo qaabdaran oo sal iyo raad aanan lahayn oo haddii maanta lasoo qaato quruxna maryan ay u qurux badnayd gabdhaha waa beri ay kamid ahayd kuwa quruxda badan cod iyo hees iyo haddii la yidhaahdana de waxay ahayd gabar kasoo muuqata fanka waayahay waxaan jeclahay dalxa inaad halkaas wax yar iigu kaadis waxaan rabaa dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya sheekadan aan ka sheekaynayno aan wax badan kala socon inaan wax yar u sawirno bal maryan mursal iyo xilligaas aad ka hadlayso iyo xilliyadii u dhowaa waxaan ka xumahay muuqaalkeeda dadka ma tusi karno oo waa dhegaysi oo muuqaal maaha barnaamijka laakiin codkeedaas ayay ka dhex arki doonaan qofta aad ka hadlayso marka waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha maryan mursal ee caanka ku ahayd ee weliba dhuuxa iyo lafaha dhegaystayaasha dhaqaajin doona
sidaa darteed ayaa aniga qisaba haddaan dooranayo jacayl laba fanaanin ka xashaqday saana cigaal markii dambe hataa khadra asaga uu isguursadeen saana cali iyo maartay iyo saalax qaasim naaji ay isguursadeen fanaaniintu badi way isqabayeen oo maartay ninkii maxaa la oran jiray isagana abwaanka ahaa kaari waa kaabahayo mana sugaayo ninkii tiriyey ilaahay kuma sanadiide fanaaniin fara badan baa markii dambe aad baa marka ku dayasho fanaaniintu isu wada guurguursadeen in badan oo xaqiiqatan oo ayagana ay ku amaanan yihiin oo waxay fureen wado oo lagula dagaalamayo wax badan oo qaab daran cidcid ka fali badan male ilaahay kan waqtiyada ugu qiimaha badan waa kan ugu keena cabsi badan oo maarata alka cabsida ayaa la sheegay cid gooni dhooba gooni iyo maxaa la oran jiray maaragtay cowcab kale ama balaanid gaar ah ka yimid ma jirto marka waxyaabahaasi ayaa runtii ku xasuusan lahaa qoraalkaygana haddayba fursad ii hesho aan dhihi lahaa haddana buugaanka laga sii qoro weliba oo waad waad waad sii tilmaamaysaa buug buug iyo laba ma ahane buugaag baa laga qori karaa soo ma buugaag baa laga qori karaa wayna badan yihiin dad soocaas oo kale laakiin cilmi baaris iyo research ay ubaahan tahay waxyaabaha dhaqamada xunxun lagula dagaalami karo waxyaabaha ee runtii wanaagsan ee la filin karo ee ummadan mujtamacana layskugu keeni karo markay beri dhaweyd gabar fanaaneed ah iyo maarata iyo wiil kaloo fanaan ah oran hargeysa habdheenan hadda soo baxay ee runtii magaca leh ee ayaga drag baa ka daba qaatay oo aan u jeeday war waxaan idhi these are wahayadan kuwa haraariga ka noqday ee maaragtay badowda ah ee ayaga weli maaragtay ku harsan wixii ayaga awoobahooda uga sheekeeyay oo khaldanaa ora carabtaa waxay tirahdaa kullu fataatin biabiha mucjaba nin walba awoowihiisa ayaa ugu nasabsan dadka uguna qurux badan reerkiisana ugu laandheersan adiga awoowahayo dadkaa unbaa taqaana ima dadka kale iyo reerkooda iyo dadkooda waxay garan waxay godaan aad taqaanaa marka soomaalidu in dhexdooda laftirkooda waxyaabaha la isu guuriyo u baahan ee isdhexgal laga sameeyo ayay dhaqanka ee haraaniga ah ee dadkana kala geeyey ee ummadda soomaaliyeedna kala dilay ma jiraan adi intaad xusuusan karto ama ogaantaa oo intaad usoo joogtay ama dad ku dhex jira ay kaaga sheekeeyeen oo fanaaniintii waa beri ka tirsanaa heeso ma jiraan aada og tahay oo laga sameeyey jacayladii ka dhex dhacay hobladii waa beri waxaa jirtay hees laygu yiri xuseen aw faarax gabaruu soo korsaday miya iyo sida taariikhdeeda ay ahaydba isaga ee caashaqay markay yaraydna ee isaga uu lasii sugay ilaa ay ka weynaato markii ay hortayna kadibna qisada kolleyba dadkii si fiican u haya ayaa sixi dooneen ayaa yaro marka ay saluugtay oo isagii gabadhii ee ka tagtay oo kasoo horjeedsatay marka heese fara badan oo marka la yiri waa qiso oo musalsal ah ee ay ka mid tahay maisiray jacaylo maisaaray herio maisababi gaaray oo xasan diiriye qaadi jiray heese kale oo ayada gabadhaasi amaanada ilaahayna qof kuma ilaawin oo ayadana ma ogtahay ayaantii ilmadu kaa da-aysay indhahaada ilmahaada indhahaaga qoyna yahay xusuus oo uurkaan kooy oo kaa ashaatay yani heestaasi ha maraba tubeec uu qaado ma ogtahay adduunyadu axad baa la taagay arbaxa sidaadii ana anigana isnii baa jacay laigu abuurmay arbaxa sidaadii ana laigu beer adig heestaas ayada aada dadka loo jeclaa amaanada mogtaay ayaanti ilmadu ka dayso indhaha indhahaaga qoydan inayaa xusuuso waayahay maxamed cumar dalaxa marba mawjadaad noo saareysaa waxaadna soo xusuusinaysaa waayo waayo iyo qisooyin cajiiba heesaha waxaa laga yaabaa hadda heestan magaceeda waxaa la yihahdaa amaana waxaa sameeyey allah naxariistay xuseen oo faarax dubad dad badan way maqlaan laakiin qisadeeda ma hayaan intaasaad ka dhawaajisay iyo in kaloo badan waxaan filayaa inay dhegeystayaal badan ka ogaan doonaan lakin waxaan jeclahay markaan inaan bal heesta aan ka hadlayno aan iyadana dhegeystayaasha soo xasuusin wax yar mar kale kaada
ma ogtaay afkaygii inuu aamustiido ayada quraaniyo ammaantaada mooye arrin kale inuu fulo obbolaani waayaan waxaad igu abuurtaan la adkaysan waaye waxaad igu abuurtaan la adkaysan waaye waxaad igu abuurtaan la adkaysan waaye ammaanada ilaahayna qofkumaan ilaawineen qofkuman ilaawineen qofkuman ilaawine aan qofkuman ilaawine
guurtaanku weyo waan ka ashaatay u leeyahay aad iyo aad yani yani waxa waaye marka heestaa runtii mid aad miraheeda xataa adiga ee runtii aada u qiimo badan bay heesta ahayd ma ogtahay sida ogta waa beri maaragtay adiga waxaas oo dhan haddana waxaa jirtay heestan laftirkeeda imrigiiba jaacayl waa waaqi muxuu yahay sida qisadaasay kamid tahay gabagabadii marka waxaa markii asiga uu ka quustay waa wuxuu kusoo gabagabeeyey heesta cumar shuule uu qaadayey waayahay ku daayay wadadeed maraysa ma gartaya marka qisadaasaa laigi sheekeeyey oo silaw faarax heesihiisii ay ku lamaanmaayeen maaragtay gabadha isaga uu soo koriyeyna soona barbaariyey markay weynaatayna ta meel cidda uga tagtay ayuu heesahaasi markaa Een, markaas laakiin eh, inta kale markaas haddii aad markaas raaw- markaas eh, intaad inta kale u gelin markaas diidmada ma waxay ku salaysnayd inay u xushmaynaysay qof ay waalid u arkaysay ay ka diiqadoonaysay in haddana ay ay xaas u noqoto ama ay arrimahaas wax la xiriir ay dhex maraan mise wax kale a jira wallahi wallahi labadaba waa suurtagal eh, mar adiga qof un maaragtay mar haddii adiga aada gacantiisa ku weynaato oo asaga laftarkiisa si qaab waalidnimo ahaan kuu soo koriyo waa adkaan kartaa laakiin eh, haddana soomaalidu dad sidaas oo kale oo intay iyaga wixii ay soo koriyeen oo ama iyaga laftirkooda haddana dib oo haddana ay ooriis u noqoteen oo maaragtay laba isqabta marka waxyaabaha marka dhaqanka hadda meesha jooga iyo bi-ada ayaa waxay fududayn kartaa inay kala xishoodsiiso iyo inay kala geyso oo ayaga ay tiraahdo ama waa kaa weyn yahay ninkaa odayga ka tag iyo haddii la rabana dhinac kale waa loo rogi karaa laakiin kollay qisada sidaas un baan inta aan ku maqlay ayaa intaasaan ka haya
kala dhantaalo oo lafahu dhameeya
waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a maxamed cumar dalxa bal waxaad ka warantaa suugaanta soomaalida iyo habcurinta iyo qaabka ay wax u sifeeyaan abwaaniinta ama hal abuurada soomaalida soomaalidu sida bi-adaha ay ugu kala duwan yihiin ayay xagga eh, maaragtay eh, dabeecadahana ugu kala duwan yihiin ninka eh, xoolo dhaqatada gabar hadduu ammaanayo faras wuxuu ku ammaanayaa ama ama ama ama ama ama ama hal geer oo qurux badan sida gobonimadii maddamaan deeq loo bixinayo oo aada maqlaysid waxyaabo fara badan oo ayaga ay jecel yihiin waayo indhahoodii baa waxay arkayaan bi-ada ku xeeran ayuu ka gabyaan ninka kan laakiin xeebaha degana sidoo kale marka de waxa minay marnamaaya kaa qaado meehin ka maqlaan kamuura marka uu leeyahy waa nin bad yaqaano oo sida meesha qiimaha ay leedahay haddii gabari ku dhacdo dhibka adiga ee dareemaya xanuun gabadhuu jecel yahay ayuu halkaasi ayuu xanuunkiisii ayaa oo uga dhacdo marka meel maayo ah oo mool ah meeshii asaga uu ka maqlayo balaayo bad bay ku dhacday ama maanyaday ku dhacday ayuu kuleeyahay muudka kasoo bilaabaya mina wuxuu leeyahy mina Micnihi- micnihi ah- garwadigashaan lagaa qaado aan kasoo muuda micnihi aan kasoo quusa halkaasaan dalaq kasoo leeyahay halkaasaan ka imaanaa magarta waa ka ayaa marka waxa waaye kana muxuu leeyahay matalan oranida garwabi kaa gashay iyo gashaan lagaa qaaday wuxuu yidhi geestaan lagaa gubi iyo geeri waa kuleeshahay magarta ya yani gabaraad jeceshahay oo adiga lagaa qaaday oo adiga lagaa guursaday oo lagaa dafay iyo maaragtay ee webi gar kaa gashay oo adiga qof oo kaaga dhintay ama kaaga dhacay oo aad jeceshahay labadaba way sida adiga aad u garmarsatid way adag tahay magarta iyo geestaan cudurka la yidhaahdo oo qalqaloocda qofka hadday simaha iyo meelaha dadka ay ka gashaay iyo lafaha jointiska marka qolo weliba waxa ayada ay ujeedo bii'adeeda kani ubaxuu ku ammaanayaa marka ilan fiyoor wuu arkayaa wuxuu arkayaa maalin waliba maaragtay waxyaabo kala qurux badan jirtiin buu arkayaa nal buu arkayaa dahab buu arkayaa gabadha dahabiya luulay kuugu doorsan maayo dalka nuuri soo yidaaway marka uu leeyahay kaa baadiyaha jooga waala jira halaagii mudiimano biyo galax kaleey geesahana doogiyo ubaxii isgaareen waxaa tahay gadeedii laga guurin weligeed waxaa tahay sideedii yacni wixiisii oo dhan bii'ada ee asaga ee roobka iyo gugaxa iyo waxa iyo kulli wax oomkadka iyo ayuu ka tirinaya oomkad roobkamada iyo wa- yacni waxaas oo dhan waxa weye waxa asaga uu la nool yahay baa maarata ayuu yaqaanaa ayuu ka gabyaya aad iyo aad taa micneheeda marka waxa waaye waa hadda ka hor in beereley gabar hadii oo hadda kahor la isku qabsaday oo anaga way dheer tahay qisada ma dib ugu noqon kari maaye waxoraa tahay waa batiiqoodi biiqaadkana waa bislaaday uu yidhi midaa wuxuu yidhi war mabacood baa gabar lagu tilmaamaya oo adigaba halaad ku tilmaantay lagumood madiixoo dhashiyayo sidigti maandeeqaad tiri buu yidhi hal oo afka ka faruuran oo iyada markay soconayso dalbeheeda oo laamiga baabuurta xataa aan ka leexanayna so adiga gabadha ku tilmaamay Haaye.
naga tago laakiin base cilmiyan marka loo taxliiliyay ogow bocorka qofkii ku tilmaamay gabadha ayaa guulaystay oo uu yidhi haddaan magaalada aan baxo gabar bocor baan soo arkay aan idhahdo gabar qurux badan aan soo arkay looma weerar adiga hal baan soo arkay daa tirada mid dabaala inaad soo aragta looga
kulliyadii luuqadaha jaamacaddeena dhex geysay waa yahay waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed cumar dalxa qaybo kale dhegeystayaal noo soo socda toddobaadyadaas soo socda maadaama hal barnaamij aanan kusoo koobi karin waayaha faneed profesor maxamed cumar dalxa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaan kusoo gabagabeynayaa mid ka mid a heesaha uu ka dhawaajiyey dalxa waa heesta uu qaado fanaanka axmed cali cigaal sida haraga giman oo biyo ay galac ka leeyihiin waa heesti gacalo waxaa fanaanka axmed cali cigaal heestan kula luuqeynaysa fanaanada shankaroon axmed yuusuf sagal guud ahaan barnaamijka caweyska washingtonna waa naga intaas waa anigoo ah cashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
sida haragingimaanu biyo galac kaleeye geesahana doogiyo ubaxiiskaareen ubaxiiskaareen laga guurin weligeed waxa tahay gadeedii laga guurin weligeed waxa tahay gadeedii sida galab cadceedu badka lagu gambiyaaye gaban maayaani buye way iskuursanayna sidaa galab cadceedu badka lagu gambiyaaye gaban maayaani buye way iskuursanayna
aanu intaasi ku dhaafno codka macaan ee axmed cali cigaal heestaasina waxay gabagabo ahayd barnaamijkii caweyska washington oo ay nala socodsiinaysa caashi ibraahim aadan caashicuud